halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com iyo weliba facebookeena barta aan ku leenahay xiriirka bulshada ee facebook
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad sagaalka bisha juulaay sannadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida kulan dadweyne oo iska kaashadeen v o e da iyo jaamacadda magaalada minneabolis oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaaladaasi
baaritaanada faraha badan ee adduunka laga sameeyey iyo kuwa c d c da ay samaysayba ilaa hadda wax caddayn ah oo tusaya ama tilmaamaya in tallaabkan mm r ta uu sababayo waxaa la rabaa wax caddayn rasmi ah ma jirto
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan taageero dhaqaale loogu ururinayay xarunta cilmi baarista iyo daraasadaha ee awjamac ee magaalada nairobi barnaamijkii ganacsiga cayaarihii iyo qodobo kaleba oo aan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida shirka g ee dalalka dunida ugu qanaysan dhinaca dhaqaalaha uga socda dalka jarmalka ayaa shalay lasoo gebagabeeyey iyada oo diiradda ay ku saarnayd madaxweynaha dalka maraykanka dibadbaxayaal aad u xoogan oo dhoobnaa wadooyinka magaalada shirka uu ka socday iyo sidoo kale kulanka oo intiisa badan dalalkaasi ay uga hadleen arrimaha iyaga sida gaarka u quseeya guulaha madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu ka gaaray shirkaasi ayaa lagu sheegay kulankii dhex mara isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin oo ay ka wada hadleen heshiisyo qabyo ah oo ku saabsan shirka suuriya iyo iyaga oo ogolaasho ka helay dalalka dalka boqortooyada ingiriiska inay heshiis ganacsi oo deg deg ah u gaaraan shirkaasi ayaa waxaa lasoo gebagabeeyey shalay waxaana kulan kale ku madlan maanta hogaamiyaasha dalalka britain indonesia singapore jaban iyo china
burcaddii internetka ee jabsatay shabakadaha wakaaladda tamarta nukliyerka ee maraykanka toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay u shaqaynayeen dowladda ruushka sida lagu sheegay warbixin ay faafisay mid ka mida wargeysida ugu afka dheer dalkan jornaalka washington post ayaa qoray in saraakiil maraykan ah oo magacooda qariyey ay hubiyeen in burcad internetkani ay yihiin shaqaale ka tirsan xukuumadda raashka saraakiishu waxa ay washington post u sheegeen in ujeeddada weerarkan ka dambaysa aanay ilaa iyo hadda caddayn mana istaagin baa la yidhi howsha wakaaladda la weeraray sarkaal sare oo maraykan ah ayaa sheegay in weerarkan internetka lagu qaaday loo arko mid sahan ah oo lagu doonayo in lagu helo albaab laga galo hay-adda tamarta nukliyerka maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka rag tillerson ayaa waxa uu sameeyey socdaalkiisii ugu horreeyey ee rasmi ah oo uu ku bixiyo kiyef axadda maanta ah halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxweyne betro barashanko si ay uga wada xaajoodaan hababka ay ku dhammayn karaan mushkiladaha ka taagan bariga yukrein loona taageero dadaaladii dib u heshiisiinta ahaa maraykanka waxaa ka go-an inay hirgeliso heshiiskii miniski ayaa tillerson uu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiskiisii jimciye waxa uuna sheegay inay muhiim tahay hirgelinta heshiiskii moscow iyo kiyef ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaa maanta si rasmi ah u dhaqan galay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee loo asteeyey in uu ka shaqeeyo koonfurta dalka suuriya is-afgaradkan la xiriira dabcinta qalalaasaha iyo dagaalka u dhexeeya xoogaga dowladda iyo kooxaha mucaaradka ah ee koonfur bari suuriya ayaa dhaqangal noqday duhurnimadii maanta tallaabadani waxa ay qayb ka tahay dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro soo afjaridda dagaalka ka socda dalka suuriya ee lixda sano jirsaday waanwaanta keentay xabad joojintan waxaa garwadeen ka wada ahaa dalalka iyo ruushka waxaa xabadjoojintani ka horreeyey kuwo iyada la mida oo laga dhaqangeliyey qaybo ka mida dalkaasi hase ahaatee aan wax badan sii nagaanin
barnaamijka halkan aanu joogno oo v o eda ay soo qabanqaabisay iyo jaamacadda minnesota waxaa loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed ay ku dhaqan gobolka
waa tahay raalli ahaada dhegeystayaal codkaasi sidaa horu dhaca aad u maqasheen halka wararkaasi idinkaga imaanayeyna waa idaacadda galabnimo ee la-aanta afka soomaaliga ee v o eda galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal aan ku bilownay habeenkii xalay idaacadda v o eda waxaa kulan dadweyne ay ku qabatay magaalada minneabolis waxaana kulankaasi dadweyne iska kaashaday laantani afka soomaaliga idaacadda v o eda iyo jaamacadda minnesota kulanka dadweyne ayaa madluuc looga dhigay waxa uu ahaa madluuca waxaa looga dhigay xiriir ma ka dhexeeya tallaalka iyo cudurka otisamka kulankaasi dadweyne waxaa ka qaybgalay dhakhaatiir waalidiin caruurtooda oo qaba cudurkaasi quburo iyo dadweyne kale doodii kulankaasi dadweyne ayaa maanta aan idinkugu bedelnay barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadka dambe aad maqli doontaan oo sii ambaqaadi doono haatanse waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii kulankaasi dadweyne ee v o eda iyo jaamacadda minnesota ay wada qabteen waxaa daadihiyey waryaheena maxamed colaad xasan
barnaamijka halkan aanu joogno oo v o eda ay soo qabanqaabisay iyo jaamacadda minnesota waxaa loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan ay fikirkooda ka dhiibtaan islamarkaana ay su-aale ku weydiiyaan martida barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay uun walaacan aad qabtaan iyo cudurkan kusoo kordhay bulshada soomaalida iyo weliba sida aad shakiga uga qabtaan xiriirka ka dhexeeya tallaalka iyo cudurka autismka ee caruurta qaar badan ku dhacay waxaan idin barayaa martida waxaa noogu horeeya oo dhinacaa fadhiya doctor axmed rooble maxamed oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala gobolkan khibrad fogna u leh arrimaha caafimaadka qoyska ee bulshada soomaalida waxaa ku xiga asli ashkir oo ah kalkaaliye sare oo caafimaad kana mid ah la taliyayaasha wasaaradda caafimaadka ee gobolkan minnesota canab ayaa ku xigta canab guuleed oo isku duwan iyo cilmi baaris sare ka ah macadka isdhexgalka bulshada ee jaamacadda minnesota iyo weliba sheekh cabdiraxmaan sheekh shariif cabdiraxmaan moxamed oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis laakiin waxaan rabaa ka hor inta aanan barnaamijkeenna gudagelin oo aanan fursadiin siinaan su-aala weydiisaan ama iyagaan su-aalada weydiin inaan nala daawataan barnaamij yar oo v o da ugu tala gashay in hordhac ay uga dhigto ama bundhiga gogoldhiga ay uga dhigto kulankan dadweyne ee jaamacadda minnesota gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada humphrey school of public affairs iyo weliba v o edo iska kaashadeen aan daawano
waxaan u malaynayaa haddii aad dadka weyddiiso waxay ku siinayaan jawaabo kala duwan balse waxay ila tahay aagga twin cds-ka ee minneabolis iyo st baul waa tiro ku dhow afartan kun oo qof marka aad eegto oo aad qoys kasta oo soomaaliyeed weyddiiso mataqaan canug qaba cudurka awtisamka waxay ku leeyihiin haa dariskiina ayaa qaba sidaas darteed magaceena dhexe ayaaba noqday awtisam waxaan isku dayay in aan fahmo waxay igu qaadatay wakhti aad u fog waxa uu yahay cudurka awtisamka marka uu kuu joogo canug qaba awtisamka waxay la mid tahay ayada oo baabuur xamuul uu kugu dhacay oo kale ma ahan wax fudud mararka qaar waxaa dhacda in aadan seexan maalmo ama habeenno sababtoo ah marka uu xanuunsado waa ay adag tahay in la ogaado dhibaatada kalena waa in canuga seexan karin dhibaatada kalena waxa ay tahay tusaale wiilkayga ma hadli karo ma sheegi karo dareenkiisa ma sheegi karo meesha xanuunaysa ma sheegi karo halka uu doonayo inuu aado
horta hore wax oo muuqaal ahaan haddii loo fiiriyo soomaali waa iska taqaana oo wixii ku waadixi maayaan laakiin niyadda waa ka dareemaysaa inuu leeyahay dadkan oo waa isku dhaliilinba hebel ilmo jiranuu haystaa iyo hebel waa curyaan hebel waa dhege iyo waa jiraa laakiin waxaas anako tii allah ka weyn oo dulqaadan
bulshada soomaaliyeed waa bulsho aad isugu dhow waxayna leeyihiin dhaqan ah in la qariyo naafonimada ah oo aan dadka loo sheegin sababtoo ah waxay la tahay in la dhaleecaynayo ama ay iin u yeelayaan dad aan wax badan ogeyn sidaas darteed waxaan u baahannahay xarumo dhaqanka ku sallaysan oo dadku ay isku aaminaan
iima muuqato dhib weyn oo halkan ka jira marka loo eega dalkeennii halkan waa meel ka kala duwanaanshiyo badan meeshii aan ka imid carruurta qabta xanuunka awtisamka ee halkan waa ay kori karaan oo ay noqon karaan dad qaangaar ah oo madax bannaan waxay ila tahay waxaa jirta rajo ma aqaan mustaqbalka kama fakero labaatan sane kadib hadda waxa dhacay waxaan aaminsanahay ilaahay allah ayaana beddela qorshayaasha wax walba noloshu waa ay isbeddelaan waxaan se aaminsanahay wax kasta oo aan sameeyo wax kasta oo ay qoyskeennu samaynayaan waannu taageeri doonnaa lagana yaabee inuu iska dhiciyo oo uu ka guulaysto waxaan aaminsanahay inuu tusi doono inay qaldan yihiin oo uu muujin doono in qofka qaba awtiisamka uu noqon karo qof nolosha ka guulgaara oo caadi ah oo dadka dhex geli kara saaxiibna yeelan kara taa weeye rajadayda
waan filayaa waxa aad daawateen iyo dhammaan mawduuca ay ku saabsan tahay howlkan ama waxaan u joogno ama doodan v o da ay soo qaban qaabisay jaamacadda minnesotana ay iska kaashadeen ayaan aan gudageli doonaa waxaan u mahad celinayaa martida doctor rooble asli iyo canab iyo weliba shariif cabdiraxmaan shariif shariifkan waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay ee daawanayana waan u mahad celinaynaa iyo weliba kuwa naga daawanaya live telefishinka qaranka dowladda soomaaliya iyo weliba bogga v o da ay ku leedahay internetka iyo facebookeena ciddii haysatole iyo tusaale ama su-aal qabtana ha nagala soo xiriiraano boggeenna facebooka fariimaha intii aan fursad u helnana waan soo gudbin doonaa aan ku bilaabo aan galna barnaamijkeenna waxaan ku bilaabayaa doctor roble doctor roble waad arkaysaa walaaca bulshadu qabto doodii tan ka horreysana dabcad waa daawanaysay bal fikirkaaga ku aadan videogana daawatay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah waa arintan hadda aan fiirsanay waa wax jira oo aan layska indhatiri karin muhiimaddana maaragtay ilmaheenna qof walbo iyo ummadoo dhanba waxay rabtaa waa mustaqbalkii bulshada inay inaan helno ilmo caafimaad qaba oo wax qabsan kara marka laba arin ayaa ku hortaagan midda koowaad waxay tahay inaad tallaalkaas oo ah ka mid ah tallaalada looga hortago cudurrada halista ah ee faafa sida jadeecadoo kale si sahlan ku faafa oo culays weynna ku noqon kara dhismahoosaadka caafimaadka ayaa meesha ka jirto haddii marka aan ilmaha la tallaalin waxay noqonaysaa inay si fudud ku fido waalidiinta maaragtay iyagana sidoo kale markay arkaan waqtigiioo isku aadan sanad ilaa maaragtay sanad iyo shan bilood lix bilood ayaa loogu talagalay qaybta koowaad ee talaalka talaalka laba mar ayaa la qaataa sanad iyo ilmaha markay jiraan afar ilaa lix jir qaybta labaad marka tan koowaad waa dhibka weyn midda ay cabashada badan ka timaado marka waxaa laleeyahay ilmihii oo ii fiicnaa ayaan arkaynaa saan laakiin ilaa haddana sida maaragtay horeba looga hadlay maaragtay baaritaanada faraha badan ee adduunka laga sameeyey iyo kuwa c d c da ay samaysayba ilaa hadda wax caddayn ah oo tusaya ama tilmaamaya in tallaalkan mm r ta uu sababayo waa la rabaa wax caddayn rasmi ah ma jirto marka sidaa darteed wixiina waa muhiim in ilmihii la tallaalo midaan kalena ilmihii horay ayaaba dhici karta in wax loogu arko waa garta waasoo noqon doonaa faahfaahinta dheerigan waa gudageli doonaa fursadaan isku heli doonaa asli baan rabaa su-aalnaan weydiiyo doctor waa maadsan tahay asli walaacan wuu jiraa cudurkii jareecada halka ka dilaacay dabcan waxa soo kiciyey autismka iyo waxa o dhan waa cudurkaa dilaacay iyo xiriirka tallaalka iyo loo yeelayo hadda xaggey maraysaa arrintu gobolkan xaggey arrintu maraysaa jadeecadii dilaacday iyo cabsidii jirtay bulshadu xaggee la taagan yahay hadda haddaad wasaaradda caafimaad ka warhayso
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markii uu dilaacayay jadaacada ay dilaacaysay tallaalka bulshadeena soomaaliyeed caruurkeenna laba jirka ah waxay ku taagneed boqolkiiba afartan iyo labo ayaa tallaaleed konton iyo sideedna ma aysan tallaaleen laakiin gobolka minnesota guud ahaan caruurtoo dhan oo ah soomaalida laga bixiyey ilaa sagaashameeye waaye boqolkiiba inta tallaalan marka tallaalka annaga horta marka hore bilowga aad buu noogu yaraa welwel aad u badanna wuu nagu taagnaa oo waxaan isdhehayna mar walbaba talow goormay fog oran doontaa oo xanuunka jadeecada uu dadkeena ka dhex dilaaci doonaa marka wayna dhacda arintaas waa la socotiin toddobaatan iyo sideed caruur oo gobolkan ahaa xanuunka ku dhacay lixdan iyo shan annakaan noqonay sababtana waxaa weeyaan waxaa nugu yar caruurta tallaalana nugu yar marka heerka hadda aan marayno waxaa waay nasiib wanaag waxaan rabaa inaan idin sheego waalidiinteenna culimmadeenna soomaalideenna kulligeenna waa is abaabulnay markaan ogaanay in xanuunka uu dilaacay aad iyo aadaan kulligeenna mas-uuliya u wada qaadnay waxaan kulligeen isku daynay inaan dadka gaarsiino macluumaadka saxa ah oo ku saabsan tallaalka waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in an goor uu laba laabmay tirada caruurta soomaaliyeed oo tallaalka qaadata hadda waa gartay waa maadsantahay faa'iidadaas aan aan hanoo joogto bishaaradan ku ekaynaynaa faahfaahinta usoo noqon doonaa canab baan siinayaa canab bal waxaad nooga warantaa cilmibaarisyaa socday bulshada waxay ka cabanayaan inaanay xaqiiqda la xiriirta cudurrada cudurkan iyo iyo tismka la xiriirinayo iyo talaalka la xiriirinayo maarata in maaragtay ay wax uun ka ogaadaan oo xaqiiqdii bay laayihiin qof walba wuxuu ku sheegayaa in uu doonayo inuu xaqiiqda ogaado cilmibaarisada ay jaamacadaha sameeyeen di jaamacadda minnesotana dhowaan waa tii aan daawanaynay warbixinteedii maxaa maxaad maxaad noogu biirin kartaa arrintaa waad mahadsan tahay waxaan u mahadcelinayaa dadka kasoo qayb galay panelkan iyo marti sharabeedka ila fadhiya halkan aad baad umahadsantihiin inaana siiseen fursad aan maanta idinkala qayb qaadano oon anagnaba wixii aqoonan haysana aan halkan idinka soo gudbino jaamacadda sida cashiradii aad daawateen researchyo badan oo autismka ku saabsan baa ka socda qayb waatii hadaad fiidyogii hore daawatay maskaxda lagaga hadlayay sawiradda anigu waxaan ka shaqeeyaa qayb jaamacadda kamida oo iyaguna research sameeya ama cilmi baadhis cilmi baadhistii autismka lagu sameeyna waxaa la rabay in la ogaado inay autismka soomaalida kaga badantay dadka kale mashruucaasna waxaa mashruuc ku saabsanaa minneapolis oo keliya oo imika dhammaystiran runtiina tusay inay soomaalida iyo cadaanka ay kaga badan tahay marka caruuraha kale loo eego iminkana waxaan sameynaynaa mashruuc kii kasii weyn oo la eegayo ramsey county iyo hannibin county haddaad reer minnesota tawaad la garanaysaa labada county waxayna siinaysaa fursadaan ku ogaano in ka baxsan meelihii aan marka hore minneapolis ka gudsan wax badanna inaan ka barano calaamaadka ay soomaalida carruurtoodu kaga duwan tahay calaamada caruuro kale because calaamada ay kaga duwan yihiin baa jira insha allah waan idiin soo gudbin doonaa jawaabaha kasoo baxa waa gartay aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan baan u imaanaya sheekh cabdiraxmaan bulsho marka meel ku wada nooshahay dabcan waxyaabo quraafaada ayaa ku dhex ka dhex buuxa wax badan oo dhabana way wax badan oo dhabana way jiraan shakigana wuu badanayaa marka quraafaad jiro dhaqanka soomaalida markaa fiirisiya diinta bulsho meel wada joogtaa in ubad xanuun qaba ilaahay keena lagu ceebeeyo oo autism lagu caayo ama waalidkii lagu cambaareeyo wax diintu ay ka qabto in horta xaqiiqda la ogaado xagga cilmiyan iyo in lays ceebeeyo bal haddaad soo koobto بسم الله مركه هore waxaan aad ugu mahadcelinay VOA-da iyo jaamacadda University of Minnesota ee adiga oo colaad oo noo daadinay aad baan ugu mahadcelinay kuwa mahadcelinay aduunka dawan aad baan ugu mahadcelinay waxaan doonayaa inaan marka hore hal kelimo kooban idhaahdo walaalayaal waalidka ilmaha xanuunsan haysta waan la damqanaynaa xaqiiqatan waan danaynaynaa xanuunka ilmahooda waan fahmaynaa xanuunka haysta aniga waxaa iigu dhalatay maraykanka caruur lix ah alxamdulilah way fiican yihiin cisbitaal baan ka shaqeeyaa marar badan baa waxaan arkaa oo la keenaa waalid ilma xanuunsan oon hadli karin wata marka damqashadaas arrintaa horta waan fahmi karnaa yani arrintaa iyada marka waxaan rabnaa inaad ogaataan inaan fahmi karna arrintaa qodobka koobaad weeye qodobka labaad ee muhimkaa waxa weeye oo aan doonayno walaalayaalow diinteennu waa diin aqooneed weeye diinta islaamka waxaa ku jirta toddoba boqol oo kelimo cilmi ka hadlaysa marka waxaa muhima inaan isku dayno oon ku dadaalo wixii aqoonta ah wixii cilmi baarid ah wixii research uu tusinayo in aan isku dayno inaynu waxaas aaminno ama aan qaadanno oo aan iska yarayno kutirikutaanta taasna qodobka labaad weeye si kooban waqti waxaan usoo u odhanayaa bulshadeennu muslim baa nahay xaqiiqatan laakiin waxaa caado inoo ah wixii casarkii laysku arkay baa ceshihii laysku caaya marka inaynu dadka cujiradaas qaba intii loo naxariisan lahaa ay dareemi lahaayeen damqasho ay dareemi lahaayeen sambathi wax la yidhaahdo inaynu magacyadeenna in badan markaad fiiriso waxaan qabnaa hebel lugay hebel ilay hebel follow hebel gacamay waxaasoo dhan marka waa qofkii oo aan wax dhibaho ku yimid aan ku ceebaynayno waalidkaa damqanaya ee xanuunsanayaana waxay la damqanayaan waxaa dhici karta hadday balay garoonka tagaan inay waayaan in la soo dhoweeyo meelihii babliga ah ee dadku isugu imaanaya in lagu soo dhoweeyo hadday xataa tagaan meelihii cibaada in lagu soo dhoweyn waayo ayaa suuragala marka waxaan doonaynaa arrintaa inaan la dagaalano ogaanana inay diinta ka soo horjeedo
aad baad maasan tahay su-aalaha dadweynaha waa soo noqon doonaa laakiin waxaan rabnaa inaan fursad siino qaar ka mid a daawadayaasha iyo dhegaystayaasha idaacadda v o da oo laga yaabo inay barnaamijkan kala socdaan qadka satellite-ka iyo facebooka labadaba waxaanu aadaynaa su-aalaha dhinaca facebooka noogu imaanaya goordhow oo filayn in markaa iyagana aan wax ka weydiino ka horeysa waxaa muhiima inaan waqtigaan soo koobno afartan iyo shanta daqiiqo ee barnaamijka loogu talagalay aan ka faa'iidaysano oon soo koobano oo aan su-aasha qofka weydiinayana uu kusoo koobo un waxa ugu muhiimsan waxaan tegaynaa facebookan aadaynaa jaamac axmed xirsin in la yidhahdo wuxuu qabaa su-aal baan qabaa buu yidhi carruurta aan ahayn soomaalida ma laga tallaalay xanuunkan haddii laga tallaalay maxaa shayga keenaya marka haddiiba laga tallaalay oo ay qaarkood qabaan oo talaalka la siiyey caafimaad qabaan buu la jeedaa dhegaystaha waxaan siinayaa dhakhtarkan siinaya maxaa shaki keenaya su-aashu waxay tahay sidaan u fahmay tallaalkani oo hadda aanu ka hadlayno m m r tu ma soomaalida mid loogu talagalo khaas ayaa jiro taasaan ka dhex qaadanaa hadalkiisa marka mana aha waa wax ma aragtay dadweynahoo dhan bulshadoo dhan loogu talagalay midabkay doonaan ha lahaadaan caddaan madow guduud jaallo kulli waa la tallaalaa wixii diyaaru ah marka su-aasha waxay noqonaysaa marka khaasatan tallaalkan oo waqtigiisa kan koowaad marka la qaadanayo iyo waxaa waqtiga uu soo baxayo calaamadihii autismkii ayaa isku dhow marka shakiga taa ayaan ku tilmaami lahaa waa garta mid su-aal kale ayaan aan aadaynaa xagga bogga facebooka ah oo isna uu qof ka mida dadka barnaamijka la socda uu noo soo diray ayaan goorrow aadi doonaa waana barnaamijkana waxaa iska kaashaday jaamacadda minnesota gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada iyo v o da oo si toosa halkan uga tabinaya aan aadno markaa su-aashii gabar la yidhahdo saare cali oo imaaraadka joogta ayaa waxay qabtaa saddex su-aal haddaan soo koobo saddexda su-aal waxay leedahay maxaa keena cudurkan dawo ma leeyahay ma laga bogsoodaa saddexdaas su-aal ayay qabtaa waxaan siinayaa asli baan siinayaa hadday xog nagu biirinayso inkastoo dhakhtarku ku habboonaa lakin waxaan rabaa fursad in adig ku siiyo inta aad koog tahay
cudurka autismka barnaamijkii hore waxaan ku daawanay baaritaano ku socda maskaxda oo la saarayo ma aragta mri lagu raadinayo bal isbedel miyaa jira caruurta caadiga ah iyo caruurta autismka ku dhici doono maskaxdahooda si kala duwan oo ay u koraan miyaa jira haddana waa aragteen in dhakhtarkii uu yiri xoogaa raad ceenkaas ah ayaan aragnay marka cudurka autismka ah waxa keeno hooshiisa waa lagu jiraa shalana ma aysan bilaabanin aad iyo aada baaritaan weli u socdaa laakiin waxaa la ogyahay in uusan jirin hal wax keliya oo farta inta lagu fiiqo la yidhaahdo waxaasaa keena waxaa keena waxyaabo kala duwan waxaa la ogaaday in qaarkood la raacsiiyo hidaha hidiraac isbedel ka bilowday jiiniska oo ilmaha ka samaysmo ka bilowmay oo lagaba yaababa wax ka horeeyay ilmaha isagoo aan dhalanin waxyaabaha kaloo la raacsiiya waxaa ka mid ah bii'adda cunuga uu ku koray bii'addaasoo ka bilaabanayso ilmaha markuu uurka ku jiray xataa haddii hooyada ilmahaas dhashay ee xanuun uu ku dhacay oo qandho weyn leh ama virus uu keenay waxaa la leeyahay amuu keeni karaa ama uu sababi karaa maxay aheeday marka waxyaabaha keeno waxaaba badi loo badiyaa hadda wax ka horeeya intuusan ilmaha dhalanin ayaa loo maleeyaa iyo wax ku hareeraysan wakhtiga uu ilmaha dhalanayay wax ku hareeraysan laakiin maanta wax aan farta intaan ku fiiqno aan niraahno waxaasaa keene ma jiro cilmi baaristana weli way socotaa aad baad umaadsantaa asli dabcan qof walbo idin ka mida oo daawanaya ama barnaamij ka qaybgala halkan jooga waxa laga yaaba inuu haayo sheeko ama arrin hadduu bilaabo buug laga qori karo waalidiin badanoo la xanuunsanaya ciyaalkooda halkan jooga lakiin waxaan rabnaa in waqtiga yarkaan haysano iyo waxaan oo life oo satellite ka socdan aan kaga faa'iidaysano oo su-aalaha aan soo koobno su-aalaha ayaan furaynaa magacaa ku bilow iyo su-aasha aad qabto iyo haddaad xusayso qofka aad su-aasha ula jeedo asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu magacaygu waa cabdiweli axmed warsame waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta jaaliyadaha soomaalida ee north america cudurkan autismka shacabka soomaaliyeed aa uga badnaa jaaliyadeenna waa wax mar kastaba haleelo khaasatan waalidka aniga intooda waan weydiinayaa culimmada iyo caamada intaba gabdhaha iyo wiilashaba iyo aqoonyaniinta halkan fadhiya soomaaliyeedba su-aasha waxaa weeye waalidka waxaa laga yaabaa inaan experience u lahayn talaalka waxa uu yahay yaa looga baahan yahay inay wacdigelin sameeyaan waxaa looga baahan yahay wacdigelin inay sameeyaan waa inta aqoonta u leh caafimaadka iyo waalidka laftiisiiyagaa leeyahay waalidka aqoonta aanu u lahayn talaalka ilmaha guryaha ku haystaa oo dad badan laga yaabay inay u sheegeen inuu talaalka cudur iyo dhibaato badan u geenayo sida loo fahansiin lahaa adinkan ilaga baaya jawaabteedan adinkan iga baana aad baad umahadsan tahay yaa looga baahan yahay haddaan soo koobno in dad bulshada wacyigeliyaan oo aan fahamsanayn Yes, yes.
talaabkaas hadday jirto cid ku horumaraysa waan waan waan waan ku horumari kartaa si guud buu idin weydiiyey Eh, bismillaah eh, tallaalka horta hore bulshada oo dhan mas-uuliyad saaran waa kasoo bilaabo eh, reerka uu ka dhashay ilmaha waalidiinta dariskooda eh, masaajidyada howlwadeennada caafimaadka waa wax maaragtay naga wada dhexayso waa wada shaqayn cooperation waaye hal qof keliya laguma tilmaami karo inkastoo eh, mas-uuliyad khaas ay haysato takhaatiirtii iyo eh, howlwadeennada kale ee caafimaadka in xataa la fahamsiiyo tallaalka siduu u shaqaynayo waa wax loo baahan yahay marka waa waa howl dadka dhanka wada dhexaysa Wa- waa garta hadday jiraan adad wax ku daraysaa shaah cabdiraxmaan ama asli ama canaf haddaad wax ku biirinayso oo da- oo soo koobiya daqiiqada waxaan oran lahaa dhakhtarku siduu sheegay waa muhim xaqiiqatan innaga oo dhan laakiin waxaa laga rabaa dadka aqoonta leh ee, oo ayaa laga doonayaa inay dhowr waxyaabood oo muhima sameeyaan faa'iidada tallaalku uu leeyahay haddaan la tallaalin waxa iman kara labada in laga hadlo ee, wax riski ah ama wax dhibaato ah hadduu leeyahay iyadana in loo tilmaamo qodobka saddexaad ee muhimka ku dara lahaa waxa weeye in la abuuro kalsooni oo la isku dayo si loo abuuri lahaa kalsooni waalidka ilmaha dhala iyo communitiga iyo caafimaadka iyo dadkan dhakhaatiirta la shaqaynaya sidii kalsooni looga dhex abuuri lahaa arrintaa inaan ka wada shaqayno ay dhakhaatiirtu shaqada xoog ku qabtaan dadka aqoonta luhna ay qayb ka qaataan baa ilatay loo baahan yahay waa waa gartay mid ku daro walaalo waxa weeyaan markay noqoto caafimaadka guud ee dhaqaalaha ku saabsan in dadka wacdigelin lagu sameeyo dhaqaalaha maraykanka aad bay u yartay waxalla wixii ku saabsan wargelinta laakiin badanaa dhaqaalo wuxuu ku baxaa waxa maaragtay een, markuu xanuunkii dhaco ama daaweynta ayaa lacagta caafimaadka inteeda badan u badan tahay lacag ay- waxaa loo baahan yahay maadaama aan- aan nahay dad soomaaliyeed su-aalo badanna aan talaalka ka qabno inaan helno dhaqaale dadka dhaafsiisan waxa imika la sameeyo inta dhakhtarku gaadhsiiyo intaan gaadhsiinayn in kasii badan iyo in kasii badan iyo in laba laab iyo in saddex laab iyo in afar laaba ayaa loo baahan yahay dhaqaale la-aanna ee, maaragtay maamo bacruur baa dhalanaya waalidiin cusub baa caruur dhalaya marka aan waxaan odhan lahaa ee, mid ee, haddaan inaan dowladeenna iyo dadkeena aan iskaashano oo aan isku dayno bal inaan ah, warbixin dhaqaale warbixina sameynaa fiican waa gartay Aad- su-aal haddaad qabto eh, magacaada ku bilow iyo su-aasha magacayga waa farxiya khaliif and i work for waxaan u shaqeeyaa an organization la yidhaahdo voice of east african women And waxaan aad iyo aad u dhegaystaa aan ula shaqeeyaa maalin walbaan advocate u ahay and waalidiinta soomaaliyeed oo dhibaataysan oo ka walwalsan and dhinacan cirbadaha ha noqdaan ama autismka waxaan u mahadcelinaa dadka maanta halkan ka soo qayb qaatay oo oona wacyigelinaya waalidiinta u sheegaya waxyaabaha soo een, dhinaca ku saabsan een, cirbadaha waxaan u mahad celinaa asle ashkir oo mar walba u taagan maaragtay inay wacyigeliso communitiga laakiin waxaan badanaa aada aga yaabanahay maaragtay hooyooyinka oo maalin walba ila hadlaan oona xaqooda aanan fahansaneen markay imaatay cirbadaha haddaa ay takhtarkii hore fadhiyay wuxuu yidhi een, research ma qabno ama ma- ma dhihi karno autismka cirbadaha keeni karo laakiin aaminaadii meesha ma jirto oo markay imaato cirbadaha caruurta een- een hooyooyinka een ama aabooyinka ay geen doonaan mmr-ka sida hadaaya takhtarka uu sheegay wuxuu yidhi een, waxaa laga yaabaa evendo uu dhahay maaragtay een, m- ma ogi inay cirbadaha keenayaan maaragtay een, daawadan oo ilmaha autismka cudurkan ku ridaaya laakiinse hadduuba ogyahay inuu meesha side effects uu jiro hooyada ama aabaha xaq soo uma lahan inay ogaadaan cunuga aad wadi doontid aad cirbad ku duri doontid waxyaabaha ka soo dhici doono oo maaragtay hadday noqoto imalmaarka En canab iyo haddaad og tihiin waxaan isla marnay aan researchka ay suubiyeen oo ahaayeen aan, aan boorkaas ku jiray advisory boorka ayna qaadato waqti badan laba sano saddex sano ma en- en-
su-aasha dad- dad- su-aasheeda waxay tahay markay ka soo baxeen waxay dhaheen waxay soomaali community one in thirty two waxay ku badan yihiin cirbada ilmaha lagu dhufana waa run four hundred thousand dollars a c d c ga ku bixiyeen in that research haddana waxaad ka dhawaajisay hanabin kano ramsey kano waxaa- waxaan ku wadnaa another research oo something macnaha waxaan u arkaa is waste of time how about more funding in la siiyo department of health vaccinationka training fiican la siiyo hooyooyinka iyo aabooyinka walwalsanna ay ogaadaan caafimaadka inuu ku xiran yahay ilmahaaga inaad cirbaha ku dhufato but at the same time dhibaatadii xaqa ay leeyihiin parentkana ay ogaadaan taas ka hadla please su-aasheeda waxay tahay lacagtan aad gelinaysaan oo c d c-ga ama the federal diibaayo oo researchkan just lagu ogaado numberka inuu ku badan yahay howbaad in lagu ogaado maxaa autismka keenaya maxaana laga gaari karaa waa maadsantahay aad baa u maadsantahay waxaan idinka codsanaynaa su-aalaha inaad koobtaan haddii qof walba oo halkaa istaago su-aal rabo uu comment bixiyo waqtigaan ugu yaraanaya marka si aan ugu faaidaysano su-aalaha in laga jawaabo waxaan su-aalaha soo koobtaa oo nuxurka aad ka addaa waxaan siinayaa guddigaas doctoorka ku bilaabaya
marka hore farxiye waxay dhahayd waalidiinta soo xaq uma laha in loo sheego dhibaatada ka imaan karta talaalka xaq way u leeyihiin qof kastoo wax caafimaad dakhtarka markuu u tagaayo daawo haddii loo qoraayo haddii wax la samaynayo qalliin haddii la samaynayo waa loo sheegaa faa'iidada waxaan tallaabadan la qaadaya ay leedahay waa in loo sheegaa iyo waxa ka imaan kara marka faa'iidadii waa in laga hortago cudurka hadda sida janeecadoo kale in laga hortago waa mid dhinaca marka dhibaatada kale ka imaan karta waxaa mar walba waa miisaan waa dhibaatada uu keeni karo iyo faa'iidadii yaa badan hadday faa'iidada badan tahay waa in la aadaa marka waa la qaadanaya marka dhibaatada waxaa ka mid ah qandho inay timaado in waxoogaa finan yar soo baxaan kuwaas waa iska badan yihiin laakiin maaragtay tiro yar ayaa waxaa jirta ilmaha qaarkood qalal ku dhici karto febral seizure inuu imaan karo marka waalidka in lasii ogeysiiya marka haddii uu ku arko qandhadii inay soo fever hadduu yimaado in laga hortago oo daawo la sii siiya timnol in la siiyo ibuprofen wixii qandhadaa lagu dejin lahaa markuu febral seizure yimaadana ay kasii muhiimsan tahay mar walba in ilmaha qandhada laga dejiyo ayna la soo xiriiraan rugihii caafimaadkii ee talaalka sameeyey waa garta aad badan maadsan tahay
waxaan rabaa un inaan idhaahdo horta farxiya aad baad mahadsantay su-aal fiican baad weydiisay laakiin researchka la sameynaya vaccine-ka kuma saabsanayn wuxuu ku saabsanaa tirada caruurta soomaaliyeed ma autismka gabadha su-aala waalidiintu soo codsadeenna way ahayd dhaqaalaheedana waxaa keenayaa marka su-aashaa la baadhaya hawl badan baa la samaynayaa dad baa la shaqaalaynayaa faylashii iskuulladaa la furayaa clinical review baa lagu samaynayaa coding baa lagu samaynayaa epidemiology baa lagu samaynayaa hawl badan weeyaan taas daraaddeed aan samaynay aan tusnay inay soomaalida iyo go-aankii ka soo baxay marka aad research samayso hay-ad kastaba meel bay ku habboontahay jaamacaddu research iyo waxbarashay ku habboon tahay in hay-aduhu iskaashadaan baa fiican annaga markaan wax soo saarayno waa inay nambarkaa ay ka faa'iidaystaan dadka serviska sameeya oy service gooniya soomaalida u sameeyaan dadka wacdigelinta waa inay wax ku daraan annaga researchkayga wacdigelin kumay jirin haddana markasta tv-ga soomaaliga waan tegi jiray markasta waalidiinta waan wacdin karin markasta warka autismka waan gaarhsiin jiray wax alle wixii waalidiinta soomaalida ay support nooga baahayno waan siinaa laakiin qolo kastaba mandate bay leedahay stateku mandate buu leeyahy clinigyada mandate bay leeyihiin waxana in isla kaashado waan kula hirgelinaynaa waana la soconaa laakiin ogow qolo kastaaba waxay leedahay gacmahooda wixii gacantooda kanaan imika samaynaynaan warbixin iyo waa inuu faa-iido communityga kasoo geliyo unbaa loo samaynayaa waana power information is power and data is power marka u isticmaala sida idinkaa uga heshaan waa maadsantahay
oo dadka u sheego in uu jiro barnaamij aad u weyn oo wasaaradda caafimaadka minnesota oo anna aan ka mid ahay dadka barnaamijkaas wado gabdho kaloo soomaalina ay ka mid yihiin dad dadka wadankan u dhashana ay nagala mid yihiin barnaamijkaasaytoo dhan wuxuu ku sii jeedaa in bulshada la siiyo macluumaadka saxa ah ee ku saabsan tallaalada iyo sidoo kale in la siiyo macluumaadka saxa ah ee ku saabsan autismka marka barnaamijkaasoo dhanba wuxuu ku salaysan yahay in waalid walba uu jecel yahay ilmihiisa inuu waalid walba jecel yahay inuu ilmihiisa wax u qabto sidaa darteed markuu waalidka helo macluumaadka saxa ah inuu gaarayo go-aan sax ah oo caruurtiisa markaas daryeelka ku habboon uu la raadsanayo waxyaabaha aan dadka ku dhiirigelino barnaamijkaas waxaa ka mid ah haddii aad warwar qabtid haddaa ilmahaada ku aragtay wax ku warwargeliya haddaa tallaal warwar ka qabtid takhtarkaada ula tag isaga ama iyada weeyaan qofka aad ka helaysid macluumaadka saxa ah laakiin haddaad dhagaysatid xaafadaha waxa sheekooyinka lagu haayo haddaad tallaabada aa qaadaysid ay noqoto mid ku salaysan qof kale wix uu kuu sheegay iyo qof aan arintaas macluumaadkeeda saxa aan haynin wax uu kuu sheegay inaad go-aan ku gaartid oo cunugaada aad dib ugula dhacdid daryeelkii loogu talagalay soomaaliya miyaana khasaaro weynno ahayn aad baad umahadsan tahay asli waxaan rabaa hal su-aal inaan idin dhex dhigo idinko dhan wax xiriira ma ka dhexeeya talaalka iyo cudurka autismka waxaan ku bilaabaya doctorka kusoo bilaabaya ilaa hadda wax caddeyn ah ma jirto
adigana waxaad ka maqashay ilaa hadda toddoba iyo toban cilmi baaris waaweyn oo lagu kala sameeyey dunida afarteeda gees ayaa la qabtay oo lagu baarayo xiriirkaas wax xiriir ah oo cilmi ku salaysan oo artism iyo tallaalka mmr-ka ka jiro maanta aydin la hadlayno ma jiro waan ku raacsanay siday yidhaahdeen mid baan rabaa inaan serviceka inankii hore uu ka hadlayay maamooyinka Wallah, haddaad soo koobi karto, Me- waqti waan aanan soo haynin.
koobaya laakiin waxaan doonaya in idhaahdo marka aad haddii ilmahaaga aad ka ka shakido inuu aan- aad autism ka shakido een, damoor aanad isku xidhin iskuulada damoor aanad helaynin caawimaad damoor adigii aad keligii isku xidhaysid waxaana dhaqan ahaan wa- waynu weli waxaynu ku jirnaa inaan baqayno marka waalidiin weli baqayo xitaa walaashood anu reer baa naqaanaa aan si fiican isku naqaano toddoba sannadood ii sheegin aniga markaan ilmahayga yar playgroundka ka cabanayo maan ogeyn dhibta waalidkaa haysataa maalintaa ii sheegtay iyadana neefti baa kasoo booday aniga markaa waxaan dareemaya saan isku kaashan lahayn waalidahaan waa gartay.
marka waxaan jeclaan lahaa ta kale serviceka kale jirta waxaa ta countyga ku siiso haddii ilmahaaga clinical evaluation lagu sameeyo servisyo kii kasii weyn baa kuusii furmaya caawimaad iyo dhaqaale baad helaysaa marka saa ku- waalidkiiyo ilmihiina isla burburaan ma ahee aan aqoonna Ana- raadsano waalidkana service ha helo okay canabaad baa umahadsan tahay waa ka xumahay inaan maaragtay idinkoo Maya, in- macluumaad badan haya oo raba inaad hadashaan inaan idinku celino laakiin annaguna waqti baan nahayo halka aad naga daawanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga soo tubanaysa magaalada minneapolis gobolka minnesota waxaan idin leenahay nabadgelyo meel kastoo aad naga daawanaysaan
waa tahay maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi kulanka dadweyne ee laantana afka soomaaliga ee ku qabatay magaalada minneapolis nooda- noo daadahinay dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in kulankaasi dadweyne aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socdo sidoo kalena aad ka daawan kartaan boggeena internetka ee v o a somaly dot com waa tahay markana haddii bal aan akhriyo warkan oo hadda gacanteeda kusoo dhacay waxaa magaalada boosaaso albaabada loo xiray suuqyada ganacsiga ee magaaladaasi kadib markii ay ganacsatadu ka biyadiideen canshuur bixin la duldhigay ganacsiga guryaha ay ku jiraan ee ijaarka ah noocyada kala duwan ee ganacsiga magaalada ayaa gebi ahaanba albaabada loo laabay subaxnimadii hore ee saaka waxaana istaagay ganacsigii guud ahaan magaalada ganacsato ka mida kuwa xiray goobahooda ganacsiga ayaa v o eda u sheegay in ay si weyn uga cabanayaan canshuur cusub oo afar boqolkiiba ah kirada guryaha laga qaadayo oo la duldhigay gudoomiyaha gobolka barina yuusuf maxamed waceys wuxuu isna v o eda u xaqiijiyey in uu socdo in uu u socdo uuna kala socdo rugta ganacsiga kulan ganacsatada iyo dowladda amin maamulka puntland u dhexeeya kaasoo lagu maareynayo cabashada ganacsatada waxaa kale oo uu gudoomiyuhu intaasi ku daray in ganacsigii uu dib u furmay loona saaray guddi ka kooban rugta ganacsiga puntland wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka bari ma aha markii ugu horreysay ee dowladda ay isku daydo in ay hirgeliso canshuuro balse mar walba waxaa diidmo ay uga imaadaa ganacsatada oo sheegaya in ay ku culus tahay bixinta canshuurta noocaasi ah ee la kordhigay
haatana aan u weecanno dhanka iyo magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa xalayto magaalada nairobi ee dalkaasi kenya lagu qabtay kulan taageero dhaqaale loogu ururinayay xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee awjaamac ee magaaladaasi nairobi warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga yaasiin ciise wardhere
xaflad taageero dhaqaale iyo mid niyadda loogu dhisayo loogu samaynayo xarunta awjaamac ee cilmi baarista iyo daraasadaha oo uu marti sharaf mudane ka ahaa habeenkii xalay aadan barre ducaale oo ah mudanaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya ayaa lagu qabtay hoteelka booma ee magaalada nairobi oo ay ka soo qayb galeen dad fara badan oo iyagu ka faa'iidaystay howlaha adeega afka soomaaliga iyo horumarkiisa afartii sane lasoo dhaafay xarunta awjaamac ee magaalada nairobi ugu horrayntii halkaasi waxaa ka hadlay ibraahim sheikh maxamed oo isagu shahaadada mastarka haatan ka diyaariya jaamacadda islaamiga ee maleeshiya oo si gaara uga hadlay faa'iidada suugaantu ay leedahay suugaantu waa hadalkeenna oo kale wixii xunna ee xumaan looga hadlaana waa xun yahay wixii fiicanna hadalka caadiga waa ka fiican yahay hadda u fiirso adoo hadda taagan haddii gabay laguu qaado sida uu kuu saamaynaya hadalka caadiga kuma saamaynayo sidaa darteed dadaal buu ku bixiyey qofka suugaanta jeediyey wuu ka ajri badan yahay qofka hadal caadiga iska jeediyey shacabka soomaalidu ma leeyahay dhaqan aan islaamka ahayn maya waxoogaa dibadaha markaan tagnay waxaan ka barannay ama dhaqamada dibadda in cultureka iyo diinta la kala saaro waana dhaqan jiro oo hadda gaar ahaan dadka asalkoodu kristanka yahay waa u kala saaran tahay cultureka iyo kaniisadu inagu laakiin haddaan muslimiintana nooma kala saarno qofka soomaaliga ah hooyada soomaaliyeed ee hadda laga yaabo inayna diinta waxba ka aqoonin intay isqaawiso bannaanka miyay mari oo ay dhihi waa culture maya wakaa cultureka soomaaliga laakiin waxaa laga yaabaa qofka kale ee diimaha kale ah markuu kaniisada tegina waa labis markuu biijka aadana waa labis kale u fiirso waa culture iyo kaniisad baa kala jira soo maaha inagu ma lihin kadibna waxaa hadalka qaatay xildhibaan cabdicasiis cali faarax mudanaha laga soo doorto bariga mandheera oo isagu si gaara uga hadlayey dadka qurbaha ku dhaqan iyo dhibaatooyinka afka ka haysta iyo sida loogu baahan yahay in la dhiirigeliyo
soomaali dhaqan ahaan maxaan labis u ah maalin hore ramadaankii waxaan tagay cumro qowmiyadda kaleo dhan labis lagu yaqaanay leedahay masaajidka waxaan ku tukanaynay muslimiinta caalamka ka imaaday oo dhan ninka indonesiyaanka markuu imaado indonesiyaga markuu imaado libiskiis waa la garanaa wuu iska wataa kaba tagaay nigeriyaanka markuu imaado kiis waxaa imaaday carabtii carabtii oo dhan khamiis bay xiran tahay laakiin khamiiskiis waa kala duwan yahay soomaali maxaa dhaqan u ah xagga lebiska waa arrimaha in la falanqeeyo oo layska waraysta loo baahan yahay saddex soomaali dhaqan ahaan wax qorka iyo wax akhriskaasay ku tahay dhaqankaas ma leenahay culture ma loo leenahay reading culture writing culture waa in iyadana discussion tableka la keeno because saa anigu arka we are very poor xagga wax qorka iyo iyo akhriskaba ugu dambayntii mudane aadan barre ducaale mudanaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka ayaa si weyn u taageeray howlaha xarunta aw jaamac ee cilmi baarista afka iyo dhaqanka soomaalida waxaanu sheegay hiil iyo hooba inay isla garab taagayaan insha allah bil gudaheeda markaan ka soo baxno doorashadaha xoog iyo xoolaa iyo wax kasta baan ku haynaa marka bisha soo socoto hadduu eebba yidhaahdo waxaan rabnaa markay doorashada naga dhammaato hadday tahay dowladda hadday tahay shaksi waan ku garab taagannahay sidii aan awjaamac cumar cultural research and learning center aan oga dhigi lahayn meel hidaha iyo dhaqanka iyo luuqadda ummadda soomaaliyeed meel lagu kaydiyo meel lagu badbaadiyo meel lagu horumariyo ayaan rabna inay gaarto waxaan rabnaa insha allah inay maanta maalin ka dambayso ay awjaamac cumar cultural and research and training center ay qayb ka noqoto jaamacadaha ku yaalaan waddankan khaasatan jaamacadda weyn ee magaalada gaarisa oo ku taalla gobolka soomaalida oo ardayda soomaalida ay u badan yihiin yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan laba ka mid a ciidamada dalka masar ayaa geeriyooday sagaal kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsado kolonyo gawaarida booliiska ee dalka masar oo ka mid a kuwa wadooyinka sinai faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaha v o e da xuseen cismaan saxnuuni
mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa warfidiyeenka u xaqiijiyey in walxaha qarxa loo dhigay meel wado ah kolonyada ciidamada amniga taasoo sababtay geerida iyo dhaawaca soo gaaray booliska waddankani warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa sidoo kale lagu sheegay saraakiisha ciidamada inay bilaabeen baaritaano la xiriira goobta weerarka uu ka dhacay askarta dhaawac ka soo gaaray qarax lala eegtay ciidamada masaarida ayaa lagu daweynayaa cisbitaalada magaalada cariisha ee waqooyiga siinaaya xilli qaar ka mid ah dhaawacu uu yahay mid halis ah gawaarida ciidamada iyo boqolaal ka mid ah ciidamada amniga waddankani ayaa lagu arkayey goobta weerarka uu ka dhacay iyadoo la xiray dhammaan waddooyinka soo gala aagaasi dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda masar ayaa sheegtay in lix iyo toban ka mid ah dabilay hubaysan in lagu dilay ishorimaad ku dhex maray ciidamada amniga iyo maleeshiyo hubaysan gobolada ismaaciiliya iyo giza dableyda la laayay dhammaan waxay ahaayeen maleeshiyo mintiliin ah oo xiriir la leh weeraradii ugu dambeeyey ee lala eegtay milatariga iyo booliska masaarida ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani maalintii jimcaha ayay ahayd markii weerar lagu dilay saddex iyo labaatan ka mid ah milatariga masar kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey bar control oo ciidamada ay ku leeyihiin gacanka sinai jamaacada walaayatu sinai oo ka tirsan ururka dowla islaamiya ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu laayay milatariga dalkani waqooyiga sinai ayaa lagu laayay boqolaal ka mid ah milatariga iyo booliska masar afartii sano ee ugu dambeysay tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabku masaaridu ay soo doorteen inta badan weerarada iyo qaraxyada ka dhacay waqooyiga siinaaya waxaa sheegtay ururka daacisha oo ka dagaalama qeybo ka mid ah dalkani xuseen saxnuuni v o a qaahira
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa washington gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington waxaa dhowaantan soo gaartay luul maxamuud yuusuf diyaabone oo ku guulaysatay dalkugalka maraykanka uu bixiyo ee lootariga amaba bakhtiya nasiibka waxaa fiisahan ay heshay iyadoo dalkan maraykanka laga mamnuucay in ay soo galaan dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda lix waddan oo muslin ah oo ay soomaaliyana ku jirto luul waxa ay shalay galab nagu soo booqatay daarta v o e da ee cohen ee magaalada tan washington safarkeedii iyo wixii ay kala kulantay ilaa ay kasoo gaarto magaalada tan washington waxay uga warantay sahre cabdi axmed
aadaa u mahadsan tahay walaashay zahra cabdi aadaa u faraxsanahay inaan marka koowaad aan kugu soo booqdo halkan v o a washington wallaahi lotary aan ku imaaday aniga bakhtiyaa nasiibka alxamdulilah dadka ku guuleysta ayaan kamid ahaa haddee inkastoo aan kusoo biiray xiliyadii trump oo donald trump uu saaray baanka bad aysan ku jirin qofkii viisa loo aproval gareeyey ama viisadiisa hore u haystay alxamdulilah dadka viisada heystaan ku jiray wax dhibna lama kulmin intaan soo socday soomaali muqdisho nairobi turkey ilaa iyo washington waa gartay marka baasaboorka aad ku imaaday noocuu ahaa baasaboor soomaaliya ku imaaday anigoo soomaalihay doorteen viisadan siinano ayagoo ogna soomaali ahay soomaali ahaan marka horetaba waa lagu ogaa lagu dooranaya halkan aad imaanaysa ya waa tahay marka waxaad iga warantaa wax qashqashaada ee raboodka markaad imaado adigoo baasaboor soomaali wadato inkastood viisadii saad ii sheegtaba hore aad usoo qaadatay haddana wax cun dareen ku cabsi geliya ma arag maya abaayo wax wax i qashqashaada ma arkin oo inaan soomaali ahay ama baasaboorka soomaaliya igu qashqashaada ma jirto inkastoo markaan aadan cadda international airport kasoo baxayay ay dhaheen qolada ajnabiga ay dhaheen donald trump waa baangareeyey soomaali waayu goowin halkee baa u socotaa i hope nairobi baa lagaa soo celi doonaa siday dhaheen but immigrationka way kala sareeyaan dadka u weynaa ayaa dhahay kuleyba ayaga akhrista inkastoo magaalada muqdisho uusan ka jirin wax interneeda markaas uusan la soconin qofkii imaan kara iyo qofkaan imaan karin ama qofkii baanka la saaray aniga dabcan kuma jirin dadka baanka la saaray markaas dadkaana baanka la saarano imaan karaan ku jiray sharcigaana ku imaaday fiisaan ku socday soo marka ninka immigrationka u weynaaya soo fasaxay oo dhahay gabadhan maxay heeto waa fasaxantaa way bixi kartaa waa garta marka taas laga soo tago waxaad ku guulaysatay waxaa loo yaqaana viisada looga yaqaana halkan lotriga oo badi soomaalida aysan ku guulaysanin gabar dhalinyar ayaa tahay maxay kula tahay inaad ugu guulaysatay viisadan wallaahi lotriga sidiisaba waa iska baktiyaa nasiib mostally waxay doortaan qofkii level ka sareeya secondary ilaa iyo qofkii jaamacad qof waxbartay ha ilaa qofkii dugsi sare ka sareeya aniga waxaan ahaa arday kasoo dhameeyey jaamacadda muqdisho wax ku baranayay dalka kenya nairobi oo waxbarasho ku diyaarinaya digriiga labaad soo marka waa alxamdulilah waa bakhtiyaa nasiib waan galay waana ku guuleystay
waa gartay waxaad ka timid dhowaantan magaalada muqdisho oo halka aad ku heshayba ah lotriga dhalinyarada yararka ah ee soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waxa ay ka mid yihiin meelaha ay ka jirto shaqala-aanta xoogan dhallinyaradii kooxadiimeedyada dhinacyadii dagaalamaya cid kastaba ay adeegsato oo oo maaragtay ay dhibaatada ay qeyb kaga kaga dhigaan micnaha marka ee dhallinyarada fursadaha hela adiga oo kaleeto kuwa waxbarta sidee ayay u caawin kartaa ayay kula tahay xaddiga faraha badan ee dhallinyarada ee dhibaatooyinka shaqala-aantii mushkiladaha ay ku haystaan soomaaliya walaahi waa iska fursad iska fiican qof wax bartay oo isagoo dhisan oo dhinac kasta ka dhisan heer waxbarasho inuu maxay heeto wadan horumarsan ama opportunity badan leh fursado badan la imaado laakiin haddana saasay tahay dadka dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed halkaas way wada ably gareeyaan inkastoo muqdishoba laga helo greenkaarka dad badan hadda waxaan kasaa oo faranaysaan laahay oo halkaas ka ably gareeyey oo helay oo ayagana ku rajaweyn inay anaga meeshaan soo marna soo maraan ay noo imaadaan insha allah tacaala waa gartay marka qofkii raba sidaadoo kaleeto in uu america ku imaado lotry maxaad uga faa'iideynaysaa maadaama aad ku guulaysato ood leedahay dhalinyaradu waxaas iyo waxaas ha qiimeeyaan waxaan dhihi lahaa qofka hadduu mostly secondary dugsi sare hadduu qofka dhameeyey inuu heer jaamacad ku daro u imaado mostly isagoo luqadii ku hadli karo oo interviewga xitaa waxyaaba la weydiiyey badanaa markay dooranayaan qofka iskama doortaan waxay doortaan qof oo wax kusoo kordhin kara noloshiisa dalka america wax fursad ka faa'iideysan kara marka luqadda inay maxay heeto iska si fiican u bartaan oo ha englishka oo ayagana ilaa iyo heer jaamacad atleast inay ayagoo soo dhameeyaan ay kusoo biiraan wadan kaleento waa garta marka waxaad leedahay fursadda ay dhalinyarada wax ku heli karaan waa un inay wax bartaan aqoonta muhiim u ah ha ya maxaad ku tilmaami lahayd xaddiga waxbarashada iyo shaqala-aanta dhalinyarada soomaaliya gaar ahaan muqdisho ha hadda arday badan jaamacadaha way badan yihiin magaalada muqdisho ka wada furan ama soomaaliya arday badan oo tiro badanna waa ka qalin jebisaa marka ardadii oo tirada ka badatay iyo fursad wax oo shaqo la-aan ay jirto dadkii badanaa ayagoo badda isku soo haligayaan oo tahriib ay soo marayaan haddae wadankan dhibaa ka jiro qaraxyaa ka jirto qofkii asagoo waxbartay jaamacad dhameeyey shaqeynaya hadda in la ataagareeyo ama la dilo oo markuu horumar ama development sameyn lahaa marka intaasoo badan ayaa isku darsantay marka hadda waxyaabo badan waa ka jira shaqo la-aan ay ugu badan tahay qofkii markuu waxbarasho soo dhameeyo uu haddana shaqo fiican meesha ku haysanin opportunity badan aysa ka jirin
taasi waxay ahayd luul maxamuud yuusuf diyaboone oo ku guulaysatay dalkugalka maraykanka uu bixiyo ee lootriga loo yaqaano waxa ay istuudiyaha v o eda ee washington ay ugu waramaysay zahra cabdi axmed jacfarow markanna dhegaystayaasha aan ku soo dhoweyno waryaheena magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh iyo barnaamijkii ganacsiga
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a dalka soomaaliya waxaa muddooyinkan si aada ugu soo badanayay diyaaradaha dadka rikaabka u qaada gobollada dalka xilli gobollo badan oo dalka soomaaliya ka mid ah ay go'doonsan yihiin oo aysan gelaynin gaadiidka badeecooyinka iyo gaadiidka rikaabka waddooyinka isticmaali jiray diyaaradaha gobollada dalka aada waxay bedeleen gaadiidka aadi jiray gobollada dalka qaarkood iyadoo inta badan uu isku mid yahay qiimaha lagu raaco diyaaradaha gobollada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya halkii qof ee ka baxaya magaalada muqdisho ee aadaya mid ka mid a magaalooyinka gobollada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaa laga qaadayaa boqol doolarka maraykanka maamulaha xafiiska diyaaradda ocean ee magaalada baydhabo xasan sheekh isaaq ayaan ka waraystay arrintaasi diyaaradan waxay ka howlbilowday magaalada baydhabo sideedii bishii mey marka shaqadaas ilaa iyo hadda way socotaa oo shaqadeedii muddo saddex toddobaada bay socotaa baydhabo ka shaqaynaysaa laakiin ma awalkii hore diyaaradda waxay ka shaqayn jirtay gobolada sida hargeysa bud iyo boosaaso ilaa iyo muqdisho ayay isku xiri jirtay iyo nairobi hadda waxay ku dartay falaadyo oo lokal ah oo gobolada soomaaliya oo dhana waa gartay marka adinka tikidhada ma waxaad goysaan magaalada muqdisho oo keliya mise gobolada oo dhan dhammaan gobolada ay tagto waan jarnaa tikidhadeed halkaana laga jari karaa xafiis walba oo ocean leedahayna waa sidaasoo kale tikidhada waa online waa waxaa lagu jaraa qaab oo system ah ayaa lagu jaraa qofka wuxuu arki karaa ajensiga ah oo diyaaradda la shaqeeya boos haddii uu ka bannaan yahay adiga sida systemka caalamiga diyaarada caalamka oo internationalka ay u shaqeeyaan ayuu u shaqeeyaa marka waa qofka booskii bannaan iyo wax walba inuu shirkadda la xiriiro oo boos ma la heli karaa inuu dhaho uma baahna xafiisyada shirkadda ajeensiyada waxaa u fudud barta yuuserkooda iyo sistamka qaybta beej ay kaleyihin intay galaan ayaga waxay arki karaan haddii tigid meesha uu ka bannaan yahay oo ay boos ka heli karaan iyo haddii kale meeshoodina ka buukiman karaan tigidhana ka jaran karaan diyaaradda hadda waxay ka shaqaysaa dhammaan gobolada hadda sida diyaaradaha ay aadka u aadaan sida gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo gaalkacyo garoowe beledweyne baydhabo muqdisho hargeysa iyo boosaaso iyo nairobi intaasba way aadaa marka soomaaliyana waa magaalooyinka inta hadda aan soo sheegnay waa inta ugu muhiimsan oo hadda diyaaradaha ay ka shaqeeyaan magaalooyin ka baxsan dalka soomaaliya sida kenya oo kale ama ethoobiya oo kale magaalooyin ka tirsan tikidha ma u jirtaan waxay aadaa diyaaradda hadda magaalada nairobi way aadaa wadan kaleoo kasii baxsanoo hadda ay ka shaqaynayso maleh waxaa laakiin mar dhow la bilaabi rabaa ee kambala in ay aado gobolada dalka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa lagu arkayey diyaarado kala duwan oo ka howlgalo gobolada dalka kuwaasi oo ay keensadeen ganacsada soomaaliyeed waxayna ganacsada faa'iido badan ka sameeyeen dadka isaga kala gooshaya gobolada dalka ee diyaaradaha raacaya guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay waryaheenna markana ku soo dhowaada codka maxamed aadan isaaq iyo heeska sidii dhuuxii boorame
dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay huruu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay huruu tahay sidabaatu dhiiganto debi baxay lamoote waadigu dheerte sidabaatu dhiiganto debi baxay lamoote waadigu dheerte ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhigannaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhigannaa
jacfarow xilligan oo dadkii tahriib iyo kala socod iyo kala orod lagu jiro iyo qurbo in la kala aado heeskan haddeeraba abdhatehadduu munaasab ku yahayba waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waa tahay codkaasi baxsan ee maxamed isaaq ayaan idaacaddii kusoo gabagabaynaynaa galabnimo iyo heeska sida dhuuxi boorame jacfar kuuka iyo anigoo saare cabdi axmedan waa idinla socodsiinayna nabadgelyo
ama dhibiica roobka tiilaygu dheehe ama laama dheebiyood dulbiyale ku yaallo webi dhinaaca saare sida dhowlguyoo da'ay ama dhibiica roobka tiilaygu dheehe ama laama dheebiyo